bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan shacab weynaha koonfur galbeed iyo kan soomaaliyeed dhammaantiio salaame idaacadiin iyo shaqaalihiinana goanaasi salaame salaam markiintunku guduba runtii haddii u naana odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya aranta ka dheegi daxdayaalada soomaaliyeed oo hindi laka hiriri eed iyadaan ku xubno waxyaalo badan oo sanooyinkan habsidiya kuma data in dadkeena badaa laka dhamaayo in dadkeena wadamada iyo seedeen si sabab la-aaneena isku hiriro si sabab la-aaneena diliinku xukumo si sabab la-aaneena waxaaway dhibaatooyin badan oo fara badan liinbeersiyo wal eelinku xumaadugu lankasta soomaaliya meelkasaroogoneed iyadan kunyi arrintaasa mayba lakama been abuurdahaaye onilea may haayeena burcad badeed idan sidaani lanka wareegsigiisu biyahay in hataa lakakani walsiingaaday he wadankii jina lasiinaqay meela lasiinkiirey ee qarado leer marka sidaas noocaas liingiray dhalinyaro oo dee aqoontiba isku yeertaa dawladnimada hataa sufaylan insaan waqtigii dawladda ka burburtay labaatan iyo shan saniil kuruge kanka badanaa in afartan soddon a jareyso kiinka badan ay tumin jar ayaa dawladda ka koru burburtay dawlad walba unka ogayn dhar noocaasa liingili marka dhalinyaradaasi eed iyadan ku unno dawladda hindiya may dhabarka un ku tuurane cambaareen oo una cambaareeyaano may bananaa dadkaasi dad soomaaliyeed waay qaran ha lihin shalay hadii oo burbursanaayen maanta qaran ha lihin qarankooda in lagula xaajado dilka laka xukumin dilgardareew wal cadaan oonayo ideolojiyaysidana malaha bandhigna marka sidaas daraadad iyo burcadbadeed oo in lero wadasha lakuqowdo laku aruuri haddana si macana dare dilinka xukumo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed eed iyadan kunyi arrintaas
goradii malaaq wayba caadi nagatay muddooyinkan ka dambeeyey in dhallinyaro soomaaliya iyo tahriiban siyaabo shalduunna dhibaatooyin wadamada caalamka lankajaysada marka odayaalka dhaqanka may xalan aragaayaan ee arrintaas lakuku badbaado karaa
eed iyadaa mahadsanta dildil mukuraan wadanka wahalin kuroorahay dagaalada sokeeye dhibaatada kudhidi iniyo dilkuaraan xabad ku cararaan dhalinyarada soomaaliyeed iyo badasho kakalafaasa in gaajada ku cararaano meriyo hoy iyona hinguru ku helaan rooreen ilaahay meelkastan usooga wadankan maanta dawladnimo ku dhalatay dhalinyarada mayba lahaa aragaan dhibaatada mar walba dhiiday bada oo milisyo sabeeyaan aragaan dhalinyarada aragaan ini wadasho dawlad ku dhalatay dhalinyarada aradan in dadnimadii iyona dawladnimadii diblaanka dhaqadi dhoofka badan oo dhibaatada leh oo maanta lan walba us ugidhaayo leh dareemo kore yoo aragaayan haddana si macno la-aan ini badan yoonka dhamaana may kalein sheegay dhalinyarada waqti xaadirkan waqti shoolahooda wadanka kabsadahaaye wadanka shaqila ku helaaye wadanka dibad dawladnimadiisa maxamed ahaaya insha allahu tacaala maybaa lahaa dhalinyaro dhibaato walay sinkadii sinkadiyaan waalidiintiina gololyow badan iyo oohin badan iyo dhibaato badan yala kulmeen badaa ka dhamaadasan iyo sumul isku dhaaftaan ma arago haytaa maanta dad oo dhalinyaro eh dawladda sheekda weliba dawlado waaweyn eh intii waqtigii dawladda haytaan dee abdillahi aan sheego korna iyo si macno la-aan dilin isku kuxukuma hayta libi iyo layla sheega jariba gafarooga dhibaato dadan geesi dawla lahay ma caalamka oo dhan sidaas dhibaato kakajarankii oo baraf meelduure ka dhamaaday waraabo badeen meelo ka-ani wal eedilin kuxumaado walan dhigan sidoodana handhoosha ilmaha ka istaagaan waayo mabasinlana waalidiintiina iyona dadkiina walkorodkaanba odayaalkiin eh mar walbaba dhibaateyn horseeteen ilaahay meelkaasi roga ilaahagiin aamina taariibka badan isku dhaafalana insha allahu tacaala goradi malaag dalka soomaaliya way ku jirtay dowlad federaalle oo guud ahaan dalka xukumo hayta marka haddii dhallinyarada nagyahay bado saasanka leedahay qaar tahriibaas iyo qaar meeliyo deeran laga dhibaataya hayeeta marka kii muuqata in dowladda federaalkiya ee kugaabidii ee halanhelowka hakinta dhallinyarada ee wadamada kale landaabulahay
runtii dawladda iyo mas-uulku ay shacabkan soomaaliyeed meel kasta dhibaato haddii ka deertana wal su-aale iyo xukunka doonadeen ereen unu wadankan ra-iisan naqdaan madaxweynen naqdaan dawladda naqdaan xildhibaan naqdaan wasiiran naqdaan ereen mas-uuliyadaas iyo qaadeen darsad iyo iniyo dadkan meelaha dhibaatada ku deeraas iyo kugaashamadaan dawladda walan ku baahan yihin doorasho waaye haddii guuyi waaytona maalinta qiyaamana walkala xisaabtamee maalinta adduunyana walkala xisaabtamee marka walow dawladeena hadda isku daba yartaa mar badan idaacadaha ku hadali haddana mayba nin muuqata in haddii uneena dhaqanka gaabis badan ku muuqdo dawladaha iyo la hariiraan hadda sidan oo kale wafda caalami alindiro lin baahan yihiin diya dadka dhibaataysan si rasmi ah xaqiiqa raasi alinaqdo dad dambii galeena dadona ku qabsadi waayo runtii in laga waramo oo media kaleeleynayn ku aragne itusi taabsi ku dhiro limbaanye marka dawladda mayba ka doorayaan haddii unaana dhaqanka shalay wadankan la burburi wala odayaalka ilaanka eedhoweena afar sano shan sano lindaba roogo in dawlad leelo nidaam leelo haytay dee nidaamkii la helan lahaayeenba la helayna mayba jeelna inay shacabkooda meel kastayo ka dhibaataysiyiin iyo doorsha ku qaadadaan arrin mugle ku qaadaan liinka baahanye mayba ero korne sidii liinka edmed iyo xoogaa ku gaabiyahay walow iyo cudurdaar badan qabano ee maanta dawlad xoog badan hayn haddana mayba lanaawal ku gaabiyahay arrintaas ini eed iyo eed fiir gaar ahaneed liin lahaado sidaasaan ero lahayn odayaasha dhalan sidaasaan ka boori lahayn dawladda federaalka soomaaliya